culummada waaweyn ee degmada kismaayo ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay macad cusub oo lagu baran doono culumta shareecada islaamka munaasabadda dhagaxdhigga oo ay kasoo qayb galeen culummo mas-uuliyiin arday iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu muujiyey sida ay muhiim u tahay in la helo xarun diimeed oo tayadoodu ay sarreyso macadkan cusub ayaa lagu talagalay in uu bixiyo waxbarasho diini ah oo taya leh iyadoo lagu baran doono culumta kala duwan sida tafsiirka qur-aanka axaadiista fiqiga axkaamta islaamka iyo luuqadda carabiga qaar ka mid ah culummada dhagaxa dhigay xarunta ayaa waxay ugu baaqeen bulshada inay ka qayb qaataan dhismaha xarunta waxaan joognaa dhulkii loo gaday machadka sheekh maxamuud macalin nuur oo dhismihiisii uu bilaabanayo aad iyo aad baan ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahad celinaynaa runtii machadka dhulkiisa dhowr sano ka hor ayaa la gaday wuxuu dhismihiisu intaa ku soo gaaray sidii oon u lahayn xoogaa carradu markii ay soo roonaato aad dhismaha bilowdaan laakiin waxaad moodaa marba marka ka dambeysa waktiga inuu iska sii adkaanayey xaaladu iska sii waxaysmayeen ilaahay idankii haddana dad ahlu khayr ah ayaa maaragtay si maaragtay muxuu ahaa iskaa wax u qabsa ayir wixii aan awoodno waa ku bixinaynaa sidaasaan ku bilownay wixii maaragtay material ana in badanna waa yaboohinay qaarna waa yaboohin doonaa insha allah haddii ilaahay idmo intii wax la baxday oo ay ka mid yihiin walaalaha reer nairobi waxaan leenahay ilahay miisaanka xasanaadka ha idinkugu daro wixii aad la baxdeen meel wanaagsan baad gashateen meel culumta shareecada islaamka lagu baranayo dad da'yara ay ka soo baxayaan oo berri jiilkii mustaqbalka ah ayaad wax gashateen intii kale ee danaynaysa ee rabta inay wax gashatana weli waa furan tahay insha allahu tacaala ha laga qayb qaato masaajidda inaan dhisno aad bay soomaalidu ugu baraarugsan tahay u taqaanaa ee u dhistaa laakiin madaarista iyo macaahidda inaan dhisno dadku in badan uma bisla arrintaa ha loo bislaado meesha lagu dhigahayo kitaabka ilaahay oo madaarista ah sida iskuulaadkaba hay-aduhu ugu dadaalaan inuu muslimiin baan nahay inaan ugu dadaalaan u baahannahay meesha macaahiddaha culuumtii shareecada lagu baranhayo sida ay hay-aduhu iyo adduunkuba iskuulaadka iyo jaamicaadka ay ugu dadaalahayaan inaan innagu u noolayna shareecadeenna ugu dadaalaan u baahannahay marka macadkani waa macaahiddii shareecadu ka mid yahay marka in waxgashigiisi waa waqfi waxaa weeye waa meeshii waxa la gashan lahaa meeshii ugu qiimaha badnida sadaqadii jaariyada ahayd waa meeshii muslimiintu ay wax ku baranhayeen hal xaraf oo macadkaa lagu barto ciddii wax gashatay ajirkeedii wuu yeelanhayaa weligii intuu socdo marka waa mishaar daa'iman ah habeen iyo maalin intii macadkaa wax lagu baranhayo ruuxii wax yar ku darsaday weligiiba xarafkii lagu dhigaba oo khayr ah asagana ajir baa uga soconhaya wuxuu dulsaar ku ahaa iskuulka guulwada ayuu ku ahaa dulsaar ku ahaa oo ardaydu markii ay jamcaha iyo khamiista iyo maalmaha naska dambe iyo unlalada wareegi jiray allaha ka hawaabiye ee rag culamaabaa u saagay sheekh axmed siiri iyo rag badan oo culamaaba u saagay waa loo gaday dhulkana loo iibiyey haddana socdaal baa loo galay waxbaa loo soo helay waxna waa u dhiman yihiin waxa lagu sii bilaabahayo kuma filna waxaa la doonahayaa insha allahu tacaala dadka muslimiintaasi guud inay uga qayb qaataan macadkaasi dhismihiisa oo runtii aan rajaynayno inuu macno badan magaalada iyo dalkaba kusoo kordhin doono dhismaha macaahidda sidau sheekh cali nuur hadda ka dhawaajiyey ajirku dee kama yara masaajidda innaga waxaan dhaqanka aan u naqaanay masaajidda unbaa la dhisahayey daarista qur'aanka ahayna waa dayacan yihiin macaahiddii diiniga ahayna waa dayacan yihiin diinteenna inaan daryeelno innagaa waajibaadkeenna ay ka mid tahay cid macnaha inoo inoo dayactiraysa ama inoo dhisaysana ma jiro isku tashi hadda macaahiddeenna yaa ku socda dugsiyada qur-aankaana laftoodu sida hore lama aho waa la soo socdaa insha allahu tacaala bulshadu waa inay ogaato cilmi yuntafaca inuu yahay ma meeshan sadaqada jaariyada markuu nabigu ka hadlayay cilmiga lagu intifaacahayo ee qofka markuu dhintay kadib lasii kala qaadanhayo yuu ka mid yahay meeshaa qofkii wax ku barta iyo kii ka sii qaata iyo weligii cilmigaa waa la kala dhexli jiray waana la kala dhexli doonaa intuu qiyaamuhu ka dhacahayo marka ha laga qayb qaato dadkii hore ee wax bixiyeyna ilaahay ha ka aqbalo sadaqadooda ilaahay subxana wa tacaala ha ka aqbalo